magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan ayaa laga daafuray barnaamijka ceymiska caafimaadka shaqaalaha ee jaamacadda camuud munaasabada daafurka waxaa kasoo qeybgalay madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan wasiiro ka tirsan maamulka somalilan maamulka jaamacadda camuud iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah madaxda iyo mas-uuliyiinta jaamacadda iyagoona ka warbixiyay muhiimada uu u leeyahay barnaamijkan barnaamijkan maanta u daafurayno shaqaalaha jaamacadda camuud ee marti culusna inoogu timiday waa barnaamijka isku tashiga caafimaadka ee shaqaalaha jaamacadda camuud shaqaalaha jaamacadda camuud waxay lahaayeen xeer aan qornayn laakiinse maskaxdooda ku qornaa xeerkaasi oo ah kii bukooda in la caawiyo maanta waxa weeyaan u daahfuraynaa xeerkaasoo dhisan oo leh min bilow ilaa dhammaad madaxweyne waxaan aad iyo aada u bogaadinayaa jaamacadda camuud maamulkeega oo anugu aan wax yarun ka sii maqanahay muddo laba saddex sanaan u malanaya waa durba ay ku biiriyeen waxyaabo wax ku ool ah tani waa tii u dambaysay hadda waana fikrad cusub oo somalilan ku cusub loona baahan yahay institutionska somalilan ee maanta jooga ama jaamacadaha noqdaan ama kuwa kale meesha shaqaale laba inay arrinta caafimaadka daryeelkooga u fiirsadaan jaamacadda camuud waxay qaadatay markaa theoryga balansidka ah oo odhanaya in shaqaalaha jaamacadda camuud waxbarashadooda laga shaqeeyo oo kii digri ahaa master laga dhigo kii master ahaa b h d laga dhigo tareenino far badan oo joogto ah la siiyo waxaa laga fikiray haddana mar kale marka la horumarinayo shaqaalihii xagga aqoontooda maxaa laga yeelayaa caafimaadkii dadku intaa waa xanuunsanaya kumana sugayaan in la barbar wado ayaa keentay fikraddani markay timid waa laga wada qaybgeliyey markaa shaqaalaha la tashi ayaa lala sameeyey ka boqol dollar qaataa saddex dollar baa bisha laga jiraa ka lacagta u badan qaata mishaarka u badan qaatana tree percent unbaa loogu dhuftaa waxay ka noqoto ayaa laga jaraa waxaan ugu talagalnay markaa sidaa la sheegay sanadkaa hore in lagu tijaabiyo gabdhaha iyo wiilasha shaqaalaha ka ah intaasaan hadda ku bilaabaynaa waxaan ku xijisiin doonaa tembareeriga waxaan ku xijisiin doonaa ardayda waxaa lagu xijisiin doonaa shaqaalaha iyo cayladooda dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan barnaamijkani waddanka lagama yaqaano weli afrikana in badan lagama yaqaano caymisku wuxuu yahay laakiin caymiska waxaan rajaynaynaa inuu noqdo horta waan ku ammaanayaa jaamacadda camuud iyo madaxdeedaba tallaabada ay qaadeen waa tusaale fiican waxaan idinku adkaynayaa jaamacadda iyo maamulkeegaba inaad u adkaysataan waxyaalo badan baan ka soo bixi doona waay sida lagu talagalay ma noqdo inshuuransku dadweynuhuna marka dambe tallaabadan jaamacadda camuudeed qaaday marka uu muddo socdo waxaad arki doontaan iyada oo la wada raadinayo qof walba rabo siduu u soo geli lahaa aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa barnaamijkan ayaa ah mid ay ku midaysan yihiin shaqaalaha ka howlgala jaamacadda camuud ee magaalada hargeysa